Dhalinyarada kaxeeya gawaarida dadweynaha ee magaalada Kismaayo ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen ciriiriga wadooyinka magaalada taasoo sababta mararka qaar in ay dhacaan shilal kuwaasoo sababa dhimasho iyo dhaawac waa kan mid ka mid ah dhalinyaradaasi oo la hadlaya warbaahinta Wamo isagoona ka warbixinaya dhibaatooyinka gaarka ah ee qabaan dadka ku kaxeeya gawaarida gudaha magaalada Kismaayo radio waa masraamaya ugu horeen madada ugu horeyso waxaan ka hadlayaa een wadanka wadooyinka hadeertaan ka jirto dhalinyarta hadda haysato shan darawaliinta ah annaga haddaan dareewal nahay waxaan haysto dhibaatooyin ah haddii ay dhacdo gaari annagoo wadna inaan shil galno ama gaari kale istoobkiisa inaan jibinno waxaan rasiq aan meesha ka raadinayno iyo waxa khasaare nooga imaanaya runaanta horta isma lahan wadanka marxaladda ka jirto waxaa dhacaysa adoo socda inaad gaari ku dhacdo aad shil gasho gaarigii asagoo cusub furiisa lagu wareejiyo lagu yidhaahdo gaari cusub baan kaa rabaa caqabadooyin noocaasa hadeertaan annaga leysimo iyo fara badan iyo waxyaalo fara badan aa horta lacag aan galnay oo boqol soddon iyo shan doolar laysan keligiisa waraaqdooyin canshuuraada jiro baabuurta hadeertaan loo jiro hase ahaato waxaan ka shaqeyno waa b l b lka magaalada hadeertaan annaga aan ka shaqeynayno waa muhiimada ugu weyn oo bulshada u shaqeysa xaqiiqda markaan ka hadalno oo soomaali iyu nooca waa dadka wadada u shaqeeyaan nahay hase ahaato ayadoo wadooyinkii aysan lahayn wadooyin qaab ah oo wadooyinka hal mooda ay tahay ayadiyo baabuurta ay fara badan yihiin hadeertaan aniga saan kula hadlaya darawalnimadeeda xataa waa iska dhaafay oo waxaan iskaga dhaafay waxaan raadinaya waa toban doolar oo biila oo aan rabo reerka inaan bil ogaraasido tobankaa doolar dhibaatada iga imaanayso darawalnimo horta ka badan dhanka kale waxa uu baaq u diray dadka iskale gawaarida ay dhalinyarada ku shaqeeyaan in ay la qaybsadaan dhibaatada oo aysan u gaar yeelin keliya dhalinyarada maadaama ay yihiin dad danyar ah oo usoo shaqo tegay in ay maareeyaan qoysaskooda iyo naftooda oo mararka qaar aan keligood iska bixin karin shilalka ay galaan saas darteedna ay kaalmo uga baahan yihiin dadka mulkiilayaasha ah ee waxaan dhihi lahaa ama aan ka hadli lahaa darawaliinta hadda magaalada ku nool khaasatan jubbada hoose kismaayo waxaan jeclahay in dhibaatadii soo gaarto uu la qaybsan kara ninka mas-uulka ah gaariga iska leh ama wadanka dhexdiisa ilaa maamul baa jiro guddi gaadiid baa jira dhan walba wax waa u jira intaba inay nagala qayb qaadan karaan horta aan ku hamweynahay oo aan jeclahay laakiin haddii dhibkii imaado nin masaakiin ah oo dareewal ah oo toban doolar ku shaqaynahayay haddii intuu gaari shil u geysto gaarigii asagoo cusub furihiisa lagu wareejiyo run ahaantu waa dhibaato aad u weyn haddaan dareewalin nahayna aqabada noocaas ah run ahaanta horta aad noo haysat annagii oo gacanteena ilaahay wax noo baray oo lagu heynay oo farsamo yaqaan ah oo dareewalin buuxda ah ayaa misan danta waxaan ugu kalifaysaa hadeertaan xamaali in aan galno ugu dambeyntiina dhallinyaradan ayaa waxay codsanayaan in garab lagu siiyo sidii ay shaqooyinkooda ku gudan lahaayeen maadaama ay yihiin dhalinyaro dalkooda iyo shaqada taallo ku kalsoon sidaas awgeedna ay mar walba caawin uga baahan yihiin bulshadooda iyo maamulka jubbaland